webiga shabeelle ayaa ku fatahay qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada mahadaayo ee gobolka shabeellaha dhexe oo uu ka geystay khasaare isugu jira naf iyo maal tuulooyinka uu ku fatahay webiga shabeelle ayaa waxaa ka mid ah raqayle toogaare iyo oobaale waxaana khasaaraha ugu weyn uu ka geystay tuulada raqayle ee gobolka shabeellaha dhexe ibraahim xaaji mustaf guddoomiyaha tuulada raqayle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyey khasaaraha uu geystay webiga shabeelle cunug sagaal jir ah waa ku dhintay waa ku baxay waa qaaday xoolo eriyo waa ku baaba'een waxaa jiro dakhli oo maanta deyntaas deymankaas oo maanta loo geeyey saambaalada oo laga rabay dakhliga beledka oo soo galaayo ama beeraha oo ku yaalay waa ku baaba'ay boqol iyo toddobaatan iyo shan abaal nimad uga yaali waa xasilkood waashto ood biyaha as-ul kutumu haya biyahas as-uuleynu hayaay marka sismankii ugu soo horeeyey ka mid ahaayeen intaas inta badanaane hashaas beer oo boqol iyo toddobaatan ka ah bes ayaa u horaysay inta kalena waa ka dambeeyeen saddex boqol toddobaatan iyo shan eytar oy saddex boqolna kasii dambayso oy ku soo socdaan hadda ay ku soo dhow yihiin maanta waa soo galeen hadda la dheelin oon kabiinsanaynin waxaa ka mid ah tuulada gaanshaale tuulada tuugareey tuulada maageey ayaa ka mid ah raqayle tuuladii ka baxday waabo tuulada oo aad iyo aad u dhibaataysan waaye oo dhibaatada u gaartay marka dadka bara kacay saddex u dhig hal u dhigbo intii boqda soo bixin dad og ahaan waa u baxeen waa qaxeen dadki u dambeeyey dhigii u dambeeyeyna hadda ayay u bixi rabaan waxaan ka codsanaynaa inay horta oo naga soo gaarsiiyaan daaquleen waxaan u baahannahay inii noola soo waxeeyo oo rasaq noola siiyo ilaa wax bixiyo oo nool soo naga soo gaarsiiyaan gaajada maanta marka waxaana rabaa hay-adaha madaxweynaha ku-xigeenadiisa guddoomiyaha gobolka degmo inay naga soo gaarsiiyaan sidii dhaqsi badan leh ayaan rabnaa haddiis ilaahay yidhaahdo